arkay lujogliyo waxaa lagu hamiyayaa kala habi weeye hodan iyo barwaaqaba waan heli karayna inagaysu hayne waa lama huraane howlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin waa lama huraane howlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin haybhayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haybhayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala harin haybhayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haybhayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala harin inagoo heshiisa inagoo hagaagsan inagoo u heegan inagoo u heelan inagoo hanuunsan inagoo hoggaansan
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo hayaha hadahay oo kale aad ka dhegaysataan subax walba raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha
dhibaatiyo barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegaystayaal saaka waxaad ku dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo walaac ka muujisay xaaladda magaalada beledweyne baaqna u dirtay shacabka soomaaliyeed ku aadan in gacan bini'aadanimo loo fidiyo dadka reer beledweyne waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan madaxweynaha puntland oo ka hadlay kacdoonna maalmihii dambe ka jiray deegaanada uu ka arrimiyo maamulkiisa iyo khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan somalilan oo faahfaahisay geeridii allaha u naxariistay taliyihii ciidamada booliska oo xalay ku geeriyooday magaalada hargeysa qodobada kale dhegaystayaal barnaamijka aan idgu haynana waxaa ka mid noqon doona madaxtooyada puntland oo sheegtay in cafis loo fidiyey xildhibaan cawil xasan daad oo isagu kal hore su-aalo kulal weydiiyey madaxweynaha maamulkaasi puntland magaalooyin ka tirsan somalilanna waxaa ka bilaabmay gurmashada ama gurmashada shacabka reer beledweyne barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal sidoo kale waxaad ku maqli doontaan yuhuudda oo duqaysay fariisimada ciimad- ciidamada waa fariisimaha xamaas ee magaalada khaza gabagabada dhegaystayaal waxaad maqli doontaa xubintii kalamaan waxaana gabagabadan idiin soo gudbin doonaa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado
horta yaa awoodale ya abuurideenale ajasheena yaa jara
haddii aan islaannahay asluubtii xishoodkiyo ehelkiis jeclaayo allah kacabsigii meefe
waa hagaag gabagabada barnaamijka ayaad dhegaystayaal maqli doontaan haddii allaha wadala laga helo diyaargar wanaagsan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado
Thank you.
kale kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal waa labada bisha koob iyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal aanu ku bilaabane dowladda soomaaliya ayaa waxa ay walaac ka muujisay xaaladda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo fatahaado ay dhowaan ka dhaceen waxaana ay ugu baaqday dowladda federaalk soomaaliya bulshada soomaaliyeed inay qeyb weyn ka qaataan sidii dadkaasi loogu gurman lahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo ka mid ah guddiga gurmadka fatahaad ee ku sugan magaalada beledweyne ayaa aada uga dayriyay xaaladda ay ku sugan yihiin shacabka beledweyne wasiir goodax waxa uu sheegay dhibaato weyn ay soo gaartay shacabka beledweyne islamarkaana sannado badan ay qaadan doonto in laga soo kabto dhibaatada dhacday waxa uu sheegay in dhammaan adeegyadii kaabayey nolosha shacabka beledweyne ay meesha ka baxeen islamarkaana ay luntay nolosha shacabka magaalada biyaha keliya ma ahan waxaa lumay noocii ama noocii ay dadka u noolaayeen kii beer lahaa beertiisii biya biyaa fadhiya in wax tabca wax tabcadana dooni ama ma suurtogeli karto kii ganacsi lahaa ganacsigiisii barakac ayaa ku yimid kuwa qudaarta dhoofin jiray oo ilaa gobollada bariya waqooyi geyn jiray ganacsigoodii waa uu istaagay ardaydii iskuulladana bannaanka ayay joogaan ayuu yidhi wasiir goodax oo ka hadlayey magaalada beledweyne dhibaatada gaadhay ugu dambayn wasiir goodax ayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqay in la sii wado gurmashada shacabka magaalada beledweyne oo uu sheegay in dhibaato badan ay gaartay dadkaasi
inagoo heshiisa inagoo hagaagsan inagoo u heegan inagoo u heelan inagoo hanuunsan inagoo hoggaansan waa lama huraane hawlaha dhanteena waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka qaybihiisii hore ayaan ku guda jirnaa weli waxaanu dhegeystayaal ka hadlaynaa ama dhibaatooyinkii ka dhashay fatahaadii gobolka hiiraan ka dhacday dadweynaha ku nool deegaanada maamulka somalilan ayaa waxa ay bilaabeen ugurmashada dadka shacabka ah ee reer beledweyne magaalooyin ka mid ah somalilan oo ay ka mid yihiin hargeysa ceerigaabo burco ayaa laga bilaabay dadaallo lagu gurmanayo shacabka magaalooyinka beledweyne waa shacabka magaalada beledweyne oo ay saameeyeen fatahaad eh, xooggan halkaasi ka dhacday dhallinyarada waxgaradka iyo culammada ayaa garwadeenka qorshaha lagu gurmanayo shacabka beledweyne waxayna tageen goobaha ganacsiga masaajidda iyo goobaha wax- waxbarashada magaalada ceergaabo ayay dhallinyarada iyo culummadu ka wadaan gurmashada shacabka beledweyne waxaana mikrofoonno ay la dhex marayeen waddooyinka magaalada halka hargeysa iyo burcana culummadu ay ka wadaan masaajidda arrinta ayaa kusoo beegmaysa xilli deegaano ka mid ah galmudug iyo puntland uu si xawliya kaga socdo gurmadka shacabka beledweyne oo ay saameeyeen fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle magaalooyinka gurmadkaasi uu ka socdo waxaa ka mid a magaalada tancadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug magaalada cabudwaaq iyo dhuusamareeb iyo sidoo kale magaalada gaalkacyo gaar ahaana dhanka galmudug arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dadka soomaaliyeed ay si weyn uga qayb qaadanayaan gurmashada dadka walaalahooda dhibaatadu ay soo gaadhay magaalada muqdisho ayaa sidoo kale waxaa ka socda gurmadka ay wadaan dhallinyarada iyo culammada iyo qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee halkaasi ka howlgala horumarkeena ayaynaanu kala hayn waa lama huraane hawlaha dhanteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli la socotaan somalilan ayaa faahfaahisay geeridii taliyihii ciidanka booliska somalilan wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ee somalilan ayaa faahfaahin ka bixiyey geeridii taliyihii ciidanka booliska somalilan oo xalay geeriyooday waxaa wasiirka cii- waxaa wasiirku ciidanka booliska iyo shacabka somalilan kaga tacsiyey geerida ku timid taliyihii ciidanka booliska somalilan oo ku tilmaamay mas-uul xilkasa oo si wadaniyad iyo hagarla'aan ah ugu soo shaqeeyey somalilan taliyaha ayaa xanuunsanayey dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey isagoo markaana dalka turkiga ah u tegey daaweyn caafimaad allaha u naxariistee marxuun cabdulaahi fadal iimaan waxa uu horey xilal uga soo qabtay ciidanka booliiska somalilan wuxuuna soo noqday taliyaha saldhigga dhexe ee hargeysa iyo hoggaanka howlgelinta ciidanka bo- booliiska uu hayey muddo ku dhow labaatan sano sannadkii laba kun toban iyo labadii ayuu madaxweynihii hore axmed maxamuud siilaanyo u magacaabay xilka taliyaha ciidanka booliiska somalilan xilkaas uu ilaa hadda hayey wuxuuna wakhtigaasi beddelay taliyihii hore ciidanka booliiska somalilan maxamed sakadhe dubbad oo isaguna geeriyooday iyo horumarkeena ayaynaanu kala marin qayb qayb la sheegtiyo habar habar ma joogte qayb qayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala marin
waa hagaag markaana dhankaas iyo puntland madaxweynaha puntland deni ayaa waxa uu ka hadlay kacdoonnaha looga soo horjeedo maamulkiisa uu ka jiray maalmihii dambe deegaanada maamulka si uu ka arrimeeyey iyo sidoo kale waxa uu soo hadalqaaday khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland siciid cabdulaahi deni oo odayaasha dhaqanka puntland qaarkood kula hadlayay magaalada qardho ayaa faahfaahin ka bixiyey kulamo looga soo horjeedo maamulkiisa oo ka dhacay deegaano ka mid a maamulka puntland madaxweynaha waxa uu sheegay in kulamadaasi laga soo abaabulay meelo ka baxsan maamulka puntland islamarkaana dadweynaha si qaldan wax loogu sharaxay waxa uu sheegay in qaar ka mid a shacabka puntland ama deegaanada puntland loogu sheekeeyey in maamulkiisi ay hortaagan yihiin mashaariicda loogu talagalay deegaanada puntland oo dowladda dhexe ee soomaaliya ay hayso dowladda federaalka aniga waxaan soo ahaa wasiirka qorshaynta waxa meesha yaalla oo naga maqan- naga maqnaan karana waan garanayaa laakiin xaqiiqda waxaa dadweynaha u malaynayaan mashaariic ma ahan dowladda soomaaliya waxay ku jirtaa geedi socod siyaasadeed dowladda weli macaga dhigan soomaaliya ayuu yidhi madaxweyne deni waxa uu sheegay puntland inaysan aqbali doonin in geedi socodka siyaasadeed ee dalka ay marti ka noqoto islamarkaana wax loo meeriyo laakiin waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin la xisaabtanka dowladda dhexe ee soomaaliya ugu dambeyn waxa uu sheegay inay ku guulaysteen in la qanciyo odayaashii ka hor yimid maamulkiisa oo uu sheegay in lacaga looga soo diray meelo ka baxsan puntland habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala marin qayb qayb la sheegtiyo habar habar ma joogte
waa hagaag dhegeystayaal xibintii kalamaan ayaa inoo soo socota markaana balaan fiirino dhankaas iyo khaza yuhuudda ayaa lagu soo warramayaa inay duqaysay fariisin xamaas ee khaza ay ku leedahay yuhuudda ayaa marinka khaza ku qaaday weerar duqayna oo ay ku sheegtay in lala beegsaday xubno ka mid ah ururka xamaas ee reer falastiin milatariga israa'iil ayaa sheegay in meesha ay diyaaradahooda ay duqeeyeen ay ahayd xero tobabar iyo kayd hub siday hadalka u dhigeen yuhuudda ayaa waxa ay sheegeen in weerarka uu yimid kadib markii shalay kooxo falastiiniina ay weerareen saldhig ay leeyihiin ciidanka yuhuudda ciidanka yuhuudda ayaa sidoo kale rasaas ku furay kullumaysato u dhalatay falastiin waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac xiisadda ka dhexaysa falastiin iyo israa'iil ayaa sare u- u sii kacaysa tan iyo markii donald trump uu ku dhawaaqay go-aanka in qudus uu aqoonsaday inay tahay caasimadda israa'iil
qayb qayb la sheegtiyo habar habar waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal waxaa la soo gaaray qeybihii dambe ee barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado alaabaga qeybaha dambe waxaad ku maqashaan xubinta kalamaan dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaad kasoomin dhagaystee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waryaa reer kalamaan anugu waraan idiin sheego waa dabaadii adduunyo welibaan salla duubin mar haddayba duruuftu duqii aanu naqiin iyo dulaalkii garansiisay xoolihii dayacnaayoo layska sii daldalayay ha loo daayo maskiinta musuq maasuqna diida dibnahoodu kareenee ayagoo ka digaya laga duubay afkooda xisbigii dulyo hoosba hantidii dalka tiilay afartii sano diirtoo dan yarteennu habaartay inuu maanta ku doodo dakli baad lunsateenna waa dabeecad siyaasi inkastoonse dadkeennu dawladdu rabay haysan hankiisiina daciifoon midna noo dubnaxaynoo dabadiis shacabkeenna laga goostay dariiqi qarixiina dilaayo dulduleellada muuqda bal inuu mid ducaysan ilaahay ku dabooloo madaxweyne la doorto ha ka soo dhex dusmayno qoladiinni la dayrshay laydiin darsan maayo sidiinni nugu daaye war adeer ma gabay laga dhintay madcidla ka heshay kalamaanay soomaali waxaan dhihi lahaa inta dabina noo midhiqsanee marinka noo daadsan isxilqaanka loo maadsay oo masaxayaaye meelihiina ku heesaysana maanta noo furane u midooba danihiina waad mahadin doontaan waa u qaylaayeen war saray gawaanow ilaa adiguna nabad iyo nolol baa ku biirt war duufaanna la sheegiyo daadad baan ka hadlayne maxaa doorasho keenay maadigaa xilkudoona kii daraje sidaaba kuu darane kuu darane debin kuu dhigaaye mudane madaxweyne sidii lagugu dhiibaayo oo dhaaraatugu soo dhawaaw sidii lagugu dhiibaayo oo dhaaraatugu soo dhawaaw haddaad dhaqaaji weysana ha ku dheegine iska dhiib haddaad dhaqaaji weysana ha ku dheegine iska dhiib war qalafoobo waxbaa kaasi yahay doorasha afar sano ka horeeyeen haddana isise gotina la joogaa warwar ma haysiine dagaal culusaa social mediaha ka bilowday waxauna u dhexeeyaa madaxdii hore iyo madaxda hadda marka anigu waxaan ku talin lahay labada dhinacba in la sagootiyo warnimiyow mayleerey dhekiida foor wal iska dheegay gaas reeda kokooyi tan hatiroogdu waaba kasaani haani hor mehan oo weydiyen madaxeeyow mahaanta gaaskaad adiguna bilowda war adeer maxaa loola waayay dab iyo dhagaxa la iskuma dhuftee kala dhawraay kala dhawraay war dagaalka hadduu facebook lii ku ogyahay waa alxamdulilah naga tag war madaxdii hore waxay yidhaahdeen dowladdu waa ka gaabisay fatahaadaha gobolka hiiraan inay wax ka qabato mana ogaba dhibaatada dadkeeda haysata war naga tag madaxweynaha hirshabeelle waara gareen oo diyaar saarna korka fiirsanaya dadka beledweyne aniga intaasuma waxqabadkay ka mid taha warnimiyo may siin lahaa aawkay geela lahay ani dooro le waa karoona haanaata sheegaas maha iisiyaadiyeen niyow haantaa naga dhaaf ha kugu fugate war raxanta facebooka nabadii nool waxay dhaheen xisbiyada talada lagu haystaa waxay ku baaqeen shan maalin oo biyo dhaamise in laga sameeyo badweyne biyo waa kuwa dilayo in laga badbaadsho la rabaye dadku baadkoo cuni lahaay aaway war nabadiyo nolol dadka daadadku qaada miyay kambeyn ka dhiganaysaa warbax wariya haliinkoonima heshiidii meega dad macluula isku kormaysa hori jarni aryaada soo hore looma dhihin nimow daadla tegay oon ma dilin waana la hubaa war dhibaatadii fatahaadu waa sii badataa layidhi garoonkii beledweynena mar kalea roob ku da'a layidhi oo diyaaruhu ma fariisan karaan marka diyaaradihii aadi lahaa waa baaqdeena layidhi oo dhuusamareeba roob waa ka di'i jiray diyaaradihii ciidanka u sidana ma baaqa jirine maxaa baajiye kuwaan dadka baahan raashinka u sida aryaadaha hadda ka horaa nin walaalkii nyuu tago wuxuu yidhi baabuur foor weel dareefa ii gab waa ugadi waayayoo dhowr marow u soo naqnaqday mugii u dambaysa wuxuu yidhi walaalow afar wada haddaad ii weyday xa la ma ii weyday hadda dadka beledweyne haddii raashin loo gey waayo risaas ma loo gey waayo adeer hubbaa maskaxda idinka galaye rasaastana miyaa cuntiin wareedha daadadkan dadka allah ka badbaadiye duufaanada la sheegaya xaggay soo marhayaan baadadan biidnillaahi kariim baaqadeenna ma beleday naqatay war saas kuma dhihine taleefana laygaga soo baaqow ku yiri allaha yow adaa waaxid iyo weynihiisanae webigii fatay baa dadkii geliyey waad waade wahaabow waxaan kaa rabnaa kaalmo waafiya allaha kaa aqbala maandhow ilaahayow dadkeenna daadadka iyo duufaanada ka badbaadiya anigu waxaan dhihi lahaayow duufaan yaa daadadkiis diila dembigaa looga daahirsha duufaan yaa daadadkiis diila dembi guriga looga daahirsa haye
waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal xibintaasi kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada u dambeysay waxaa la soo gaaray guntiga gabagabadii barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegaystayaal anigoo shirmaarkaha barnaamijka idinla socodsiinaya saaxiibkay mahad nuure axmed ayaa barnaamijka soo saaray intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
horta yaa awoodale ya abuurideenale ajasheenayaa jara
haddiyaan islaan nahay asluubtii xishoodkiyo ehelkiis jeclayo allah ka cabsigiine sidaa eegaan nahaye haddaan la nabad jirin ayaa baynu leenahaye ayaan baynu leenahaye maskaxda laga abaarowey akhira maskaxda laga abaarowey ninka ugu indheerba dadka ugu ayaan daran waxaan arkaynba isagunu muuqdee ninka ugu indheerba dadka ugu ayaan daran waxaan la arkaynba isagunu muuqdee akhira maskaxda laga abaarowey akhira maskaxda laga abaarowey
ya adduunya bixin kara ya arwaax wax siin kara qofna eber ka dhigi kara
sidiiyoona saaqada inagu qaybinaynaa aflagaaday weeleel aakhira ku segnee
ninka ugu ildeerba dadka ugu ayaan daran waxaan lala arkaynba isagunu muuqdee ninka ugu ildeerba dadka ugu ayaan daran waxaan lala arkaynba isagunu muuqdee ahiya maskaxda laga abaarowey ahiya maskaxda laga abaarowey ya marinka